bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doona
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo bulshada soomaaliyeed u diray fariin ku aadan munaasabadda lix iyo labaatanka juun
magaalada laasxaanood oo shan iyo toban sano kadib calanka cawaale uu ka babanayo lix iyo labaatanka juun iyadoo xalay laga xusay
hotel biral beach oo dhowaan al-shabaab ay weerareen oo mar kale dib loo furay laguna qabtay munaasabadda lix iyo labaatanka juun
madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo xalay ka qaybgalay munaasabad loogu dabaaldegay lix iyo labaatanka juun madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in al-shabaab ay isku diyaarinayaan qabsashada magaalada laascaano
suuqa xoolaha magaalada kismaayo oo isbeddel laga dareemayo qiimaha oo sarakac ku yimid
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale dohor wanaagsan dhegeystayaal waa dohor isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka juun labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorhorona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagiyo intaa ka faahfaahsan
aynu ka bilownay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa bulshada soomaaliyeed waxa uu diray fariin ku aadan munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo looga dabaaldegayo guud ahaan dalka iyadoo oo xalay magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhaceen munaasabado lagu weynay lagu weyneynayo maalintan qiimaha badan ee lix iyo labaatanka juuna madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed u diray fariin oo uu dhammaanteed u badneed amase guud ahaan uu kula hadlayo bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqay in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida dalka sidoo kalena bulshada soomaaliyeed ay noqoto mid iskaashata dambaaniga waana lagu cambaleeyay ummadda soomaalinimeed ee joogaanba xorriyaddii soomaaliya gaar ahaan qaybta wabooyi ee ku beegan maanta waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan dadka soomaaliyeed waxay ahayd runtii dadaal aan loo kala harin rag iyo haweenba oo looga xureynayo dalka gumaystihii lana soo gaarsiiyey in laga xoroobo gumaystaha waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa dadkii soo qabta shaqadaas naftooda iyo maalkooda usoo horeeya fikirkooda ilaahay subxaanahu watacaala inuu inta dhimatayna janno siiyo inta joogtana caafimaad hou siiyo waa maalin qaali ah oo ummadda soomaaliyeed aada ugu weyn laguna soo gebagabeeyey halgan iyo dagaal dheer oo loogu jiray madax banaanida dadka iyo dalka soomaaliya marka waxay ku soo beegmaysaa maalin iyaduna barakaysan oo xujaajta ilaahay ay joogaan xaramka iyo maka si ay u gutaan fariidada xajka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka aqbalo ayagana xujaajta muslimiinta xajka iyo acmaasha wanaagsan ee meesha u joogaan dadka soomaaliyeedna ilaaha uga dhigo sanad wanaagsan oo dembi dhaaf iyo nabad iyo barwaaqa ilaahay siiyo ummadda soomaaliyed meel ay joogaanba intaas haddaan hambalyada uga gudbo waxaan rabaa waxyar inaan aan dul istaago xorriyadda iyo dadaalkii loo soo galay iyo hadafkii ujeeddada laga lahaay weli inuusan dhammaystirnayn oon la xaqiijinin dadaalkaas la soo galay oo xorriyadda lagu hantay ujeeddada ugu weyn waxay ahaaday dadka soomaaliyeed in la soo celiyo sharafkooda iyo karaamadooda nabad iyo barwaaqana ay gaaraan waana arrinta ay higsanayeen aabbayaashii awoyaashii iyo ayayaashii oo runtii ah mas-uuliyad weyn oo annagoo dhan dusha naga saaran una baahan dhammaanteennaba inaan maskaxda ku qabanno howlaheenna dhan aan ku salayno xaqiijinta ujeedooyinkaas iyo aragtidaas fog dowladnimada soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan marxaladihii ugu dambeeyey waxaa socday isku dayo iyo dadaallo iyo in la isku dayo in laga kabto dhibaatooyinka soo gaaray ee qaranka soomaaliya runtii waxaa xanuun leh in maanta meelo badan ee dhibaata ay ka jirto dhiig daadanaya soomaaliyeed oo laga baaqsan karo ee lana arki waayey bisha xurmada leh iyo dhiigga xurmada leh labadaba ayna u daadanayaan si runtii mas-uuliyad darro ah marka waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed meela joogaanba shacab iyo mas-uuliyiinba in la joojiyo dhiigga daadanayo meel walbuu ka daadanayo dhiigga muslimka daadintiisa waa wax aad iyo aad runtii u weyn ilaahay agtiisa dunuubta waaweyn oo ka mid yaha oo kabaa'irta ah waa dembiga labaad ee gaalnimada ilaahan ka magan galnaya ku xiga dadka soomaaliyeed waxaa lagu ebtileeyey inay fududaystaan dhiigga muslimka oo wax walba oo sabab keeni kara wax walba oo keeni kara dhiig inuu daatay u daadiyaan waxa uu codkaasi ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo bulshada soomaaliyeed ugu hamriyeynayay f- ama u diray fariin ku aadan munaasabadda lix iyo labaatanka juun markaana magaalada laascaanood ayaa shan iyo toban sano kadib laga taagay calanka soomaaliya iyadoo looga dabaaldegay xuska markii ay xornimada qaadatay gobolada waqooyi lix iyo labaatanka juun sida warkan uu ku faahfaahinayo abuukar dayax
waa calanka cawaale oo shan iyo toban sano kadib dul babanaya hawada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dabaaldagayaashu waxa ay shucuurtooda ku muujinayaan munaasabadda qiimaha badan ee ku weyn soomaalida ee lix iyo labaatanka juun taasoo ku astaysan markii ay gobollada waqooyi ama somalilan ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga inuu ka babado calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ay u dabaaldegto munaasabadda toddobaadka xorriyadda oo ay ugu horreyso lix iyo labaatanka juun waxay ka dambeysay kadib markii ay tilmaameen inay ka go-een somalilan islamarkaana ay ku biirayaan koonfurta soomaaliya oo uu ka babanayo calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasoo sababtay inuu dhiig badan ku daato islamarkaana ay ka dhacaan dagaallo kusoo noqnoqday magaalada laascaanood iyo hareeraheeda kuwaasoo u dhexeeya ciidamada somalilan oo diidan in laascaanood iyo guud ahaanba s s c ay meesha ka baxdo iyo dadka deegaankaas oo tilmaamaya in aysan la sii midoobi karin deegaanada somalilan magaaladan xalay laga dabaaldegay ee laascaanood waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay dagaallo ay dad ku dhinteen oo u dhexeeya ciidamada s s c iyo milatariga somalilan oo duqeymo culus ku dhiftay gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan toddoba ruux ayaa ku geeriyootay weerarkii labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay halkaas ugu yaraan koob iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaasoo u badnaa dad shacaba lix iyo labaatanka juun waxa ay ku astaysan tahay markii gobollada waqooyi ama somalilan ay ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska waxaana daba yaalla kowda luulyo oo ku astaysan markii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga iyo israacii ama midowgii labada gobol laakiin soomaaliya hadda waxay u muuqataa mid kala qoqoban waxaa ka jira calamo kala duwan maamullo kala duwan oo uu mid weliba astaan leeyahay iyo somalilan oo sheegtay inay ka go'day guud ahaanba soomaaliya abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dhanka kalena weli waxaynu ku guda jirnaa wararka munaasabadda lix iyo labaatanka juune haddii aynu eegno hotelka biral beach oo dhowaan al-shabaab ay weerareen ayaa mar kale dib loo furay waxaana xalay lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ku aadan lix iyo labaatanka juun waryaheena cabdisalaan juula shaakir ayaa ka warramaya
kadib weerarkii hoteelka baalbiij ee al-shabaab ku qaadeen sagaalkii bishan juun laba kun saddex iyo labaatan habeen aada u mashquul badan hoteelka oo ay ku sugnaayeen askar iyo dad shacab ah dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen weerarkaas waxaana halkan lagu dilay dad shacab ah iyo askar balse laba toddobaad kadib hoteelka ayaa ku daafurtay jebi ka duwan jebigii hore ee qalalaasaha iyo rabshadaha ahaa waxaana laga taagay hoteelka calanka soomaaliyeed lix iyo labaatanka juun munaasabad ku saabsan ayaana looga dabaaldegay mas-uuliyiin dowladeed dad shacab ah iyo ciidamada asluubta qeybta baambeyda ayaana xaadir ahaa oo dadka heese wadaniyiinah u tumayey madadaalinayay balse aan dib idinkugu celiyey xusuustii weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka baral beach iyo sida uu ahaa jebiga goobtan meeshaan berial beach isbuucyo ka hor meeshaan qaraxa ka dhacay ay nimankii nabaddiidka ay meeshaan weerar ku soo qaadeen ilaahay mahaddiis weerarkaas soo noqda weerar fashilmay in isbuucyo ka bacdi maqaayaddii dib loo furay oo aan caawa intaanoo shacaba ay kasoo qayb gashay dib u furashada maqaaxidii oo caawana aan halkaan ugu dabaaldegayno labaatan iyo lixda juun aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala noloshu waa sii soconaysaa afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed cabdiqani maxamed khalaf taliyo xigeenka cabdicasiis maxamed sheekh nuur iyo qurbo joog ayaa dareenkooda weydiinay sida uu yahay iyo halkan ay ku sugan yihiin ee hoteelka balbage caawa waa hamayn taariikhiya waa toddobiyo toba- toddobiyo lix iyo labaatankii juun ee maalmahan ee dowladdu waxay ku mu- mashquulsanayd maalmaha xorriyadda iyo qabanqaabadooda guddiga sare ee qabanqaabada maalmaha xorriyadda iyo israaca waxay ku mashquulsanaayeen siday u weynayn lahaayeen maalmahaas lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo munaasabadda eh, 26 juun oo caawa kowiin u ah isbuuca xurriyadda Eh, waxaan gaar ahaan kusii hambalyaynayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo suurtageliyey inay si nabada oo xasiloon oo amniya ay ku dhacdo munaasabadda Eh, dhammaan waxaan leeyahay eh, hambalyo hambalyo Eh, khaasatan hoteelkana caawa joogno oo maalmo dhoweed ka dhacday dhacdo aada u foolxun waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin hambalyo Een, aniga waxaa igu dambeysay in munaasabad caynkan camal oo gudaha soomaaliya ka dhexaysa aan ka qayb galo laba kun iyo kowdii ilaa iyo hadda kama aan qaybgelin aadaan ugu faraxsanahay ee, sanad guurida lixdan saddexaad oo caawa ee, ilaahay si nabada muqdisho ay uga dhacayso uga dhacayso pitbich inaan qayb ka ahaano oon u taagnaano ee, xa- far- xafladdan quruxda badan iyo banbaxan ee ummadda soomaaliyeed ay u soo dhigayaan ummadooda inay maalinmaha xorriyadda inay tahay maalmo oo xusid naga mudan gebagabadii waxaa hoteelka laga taagay calanka soomaaliyeed waxaana laga tumay heesta calanka soomaaliyeed
waa tahay halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya suuqa xoolaha magaalada kismaayo ayaa isbeddel laga dareemayaa qiimaha lagu kala iibsado xoolaha sida warkan uu ku eegayo nuur muxudiin cali qulsan iibsiga xoolaha halkani oo ah suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta isugu soo baxay dadyow aad u tiro badan kuwaasi oo kala iibsanaya xoolaha noocyadiisa kala duwan iyadoo markaasi ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxaa haddaba qaar ka mid ah dadka halkani isugu yimid oo la hadlay telefishinka dalsan ayaa waxa ay ka warbixiyeen qiimaha maanta lagu kala iibsanayo xoolaha waxaa isbedel arig geeloo kala isbedelka kuma soo kordho Ee, qiimihiisa sida hore normalka caadiga iska yahay laakiin xilliga ciidul carafada la gaaro aagudana qiimaha ariga isbedela Ee, beeciisii hore waa ka durqaa oo ka sara kaca oo kor u ka maraa inay kor ka marana waxaa keenaya inkamkii marka hore ay magaalada isticmaali jirtay ee hadday tahay ee dadka isticmaalka ku bixi jiray inkam ka badana liibiya sababtana waxaa waaya dad waxaa jira muslimiin ah marka sababahaasaa keenaya in tirada inkamkii waagi hore la iibsan jiray inkam ka baxsan la iibiyo saameynta ay keenaysa waxaa ka mid ah ariga marka caadiga ah waxaa laga yaabaa sagaashan iyo shan dolar boqol dolar in bermidiisa lakala siisto maanta laakiin bermidiis waxaa lakala siisanayaa boqol soddon iyo shan dolar boqol iyo afartan dolar ee cadka ah halka idaha lakala siisto laba boqoloo dolar birmadiisa suuntiisana lakala siisto boqol soddon iyo shan dolar ilaa boqol iyo afartan dolar marka waagii hore waxaa jiri jirtay ari birmadiisa racadkin waxaa jiri boqol dolar neef ugu badan la siisi jiray hadda laakiin maanta waa ka baxsan yahay oo waa qiima qiimihii waa ka sarreeya carafada la gaana horteeda maanta wuu ka yara beec kulul yahay waayo dadka ayaa hadda u soo wada diyaargaroobay adxada raba een, ariga birimada ah oo maaragtaa oo maaragtaa oo ugu sarreeyo waa boqol iyo konton Een, hadduu ilaa yidhaah kuwa dhadhaxaadka ugu xidhma ilaa boqol hadda qaybta ugu hooseysa oo hadda badanaa adxada loo qaato konton dollar baa u yar iyo intii iyo boqol iyo konton intii u dhexaysa maanta dhaqdhaqaaqa maanta u bilaabanaya ciidda waa cusub tahay weli lama gaarin kulley waxaan filaya wixii beri ka dambeeya suuqa isbeddel loo ku imaan doono hadda dabaaldeg fara badan baa jira hadda macnaha bishiyaa laga dabaaldegaya inkastoo ciidda xilligeedan aan la gaarin wallahi jooga hadda waddanka waa iska xooga dhaqaale xumo waa iska jirtaa laakiin waxaan fili doonaa haddii beri beri dambe la gaaro kulley nidaamka sidaan ka beddelaan doona hadda waa la moodaa ari badan baa igu soo xirto Een, beriga hadda macnaha haddaan ka hadla dhaqaalaha waddanka iyo macnaha eh, saf- saxmadda hadda jirto shalay iyo maanta aad bay u kala duwan tahay shalay orgiga laba milyan sii jirnay oo cariga nagu ahaad maanta waxaan gadaynaa afar milyan iyo siddeed boqol afar milyan ilaa shan boqol inta ka dhexle dhaqaale xoogan baa dalka soo galay mujtamacna aad buu isku bedaan dareemayaa si macnaha eh, farxadda ciidda awgeed dadka suuqa jooga oo ganacsado oo loo yaqaano gaadleyda ka mid ahay Een, suuqa waxaa jira culays fara badan oo sida dhinaca dhaqdhaqaaqa ah insha allah maalmaha soo aadda waxaan rajaynaynaa inuu culayskaas wax ka bedelmi doono hadduu ilaahay ka raali noqdo wallaahi hore hadda bulshada way badan taha laakiin wax kala gashada waxaa u malaysaa inay yartaa xoogaho insha allah marka dhaqaale la'aan waddanka ka jira awgeeda insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in isbedel dhici doono hadduu ilaahay ka raali noqdo nuur muxuudiin cali raadi yahay telefishinka dalsan magaalada kismaayo
qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan intaa warar midkaan lacayna aynu dib ugu kulmayna sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel